Xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa maanta laga sii daayay Cabdimaalik Muuse Coldoon iyadoo isagoo xidhnaa tan iyo bishii August ee sanadkii labadii kun koob iyo labaatankii iyadoo wakhtigaasi lagu eedeeyay inuu warar been abuura ka sheegay dugsiga Abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo ee magaalada Hargeysa. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
cabdimaalig muuse coldoon ayaa markii laga soo daayay xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa maanta barqadii waxa uu warbaahinta kula hadlay isla magaalada hargeysa waxa uu sheegay islamarkaana faahfaahin dheereeda ka bixiyey muddadii uu xidhnaa maxkamadihii uu soo maray iyo doodihii dhex maray isaga iyo garsoorayaasha waxaana uu ku dooday in isagaoo xidhan in maxkamaddu ay dembi ku weyday lana xukumay in la sii daayo balse aanay taasi dhicin eedo ayaa laydii yidhi eedahaasi waxay ahayd waxaad ceebaysay dugsiga abaarso waxaad warar been abuura ka faafisay dugsiga abaarso waaya waxay yidhaahdeen caddaymaanu ku haynaa caddaymaha ay hayeen waxay keeneen dad ay yidhaahdeen waa waalidiinta dugsiga abaasho oo u joo u taagan inay yihiin marag marag iga marag iga dhana isla markaana dhibanayaal waalidiinta waxaa lagu sheegay marag iyo iyo dhibanayaal marag iga dhana iyo dhibanayaal say isu qabanaysaana laguma garanayo waxaa kaloo lay keenay caddayn waxaa lagu yidhi muuqaalkii aad yani ka jawaabaysay ayaa caddayn ku ah iyo baadhihii waxay ka qorayaba intaasaa caddayn ku ah aniguna caddayntayda baan keenay maxkamaddii go'aan bay soo saartay laba go'aan bay soo saartay waxa weeye markii ay sukaaya eegtay labadeeda dhinac waxay tidhi waxa weeye wax ba laguma laha ninka wax dembiya laguma laha baraa ay soo saartay inaan beri ah sidoo kale waxay amartay maxkamaddu in laysii daayo go-aan waxa weeye in laysii daayay maxkamaddaas waayahay lama fulin goobtii aan joogay lama fulin oo layma sii dayn in laysii daayo ayay ahayd laakiin lama fulin maxaa dhacay anoo katinaysay ba dib lagu celin jal asalku wuxuu ahaa marka shuruucdooda loo eego in qofka dee markuu muxuaha maxkamaddu ay beri ka dhigto inuu baxo laakiin layma sii dayn adigu saddex bilood iyo dheeraad kadib maxkamad labaadoo rafcaankaabaa lay bilaabay oo ambiil baa laga qaatay aniguma qaadan markii ambiilka laga qaatay maxkamaddii waxay soo saartay go'aan bay soo saartay go'aankaasi wuxuu ahaa in laba sanno laygu xukumo iyo saddex milyan oo lacaga hadda wax cusub oo yani ka duwan caddaymo cusubna qoladii hore may keenin aniguna wax cusub kuma daran intii hore umaan sheegay wax ambiila kaman qaadanayo sababtoo ah yani waxaa weeye rajo kama qabin cadaalad inaan helo marka waxaan go'aansaday inaan labadayda sanno dhammaysto cabdimaalig muuse coldoon ayaa u mahadnaqay cid kasta oo la dadaashay muddadii uu xabsiga dhexe ku jiray oo ay ugu horrayso hooyadii khadar maxamed cakulle v o a hargeysa